doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo inay siddeed iyo labaatanka bishan koob iyo tobnaad ka qabsoonto somalilan ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay muddo ku siman toban sano mar kale lagu soo doorto golayaasha deegaanka ololaha doorashadaas ayaa xilligan galay wiiggii saddexaad taas oo intii ololahani socday ay soo baxeen eedo dhex marayay ururada qaarkood iyo xukuumadda oo la xidhiidha isticmaalka hantida dowladda sidoo kalena waxaa doodo ka taagan yihiin ururada tartamaya iyo xisbiyada aragtiyo kala duwan oo ay iska qabaan waa arrimaha aynu ku falanqayn doonno barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana marti inoogu ah qaar ka mida ururada iyo xisbiyada tartamaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ahna afhayeenka xisbigaas mudane maxamed kaahin axmed gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ahna afhayeenka xisbiga ucid mudane cali maxamed yuusuf afhayeenka urur siyaasadeedka wadani xildhibaan ibraahim mahdi buuba iyo xoghayaha guud ee urur siyaasadeedka ummadda mudane naasir bedel ismaaciil ugu horreyn ayaan hordhigay martida barnaamijka ka qaybgelaysa sida ay u arkaan ololaha doorashada ee socda hana ka horeeyo xildhibaan buubaa afhayeenka wadani bismillahi raxmaan raxiim bacda salaan ololaha doorashadu qaabka u socda waxaan u arkaa inuu yahay qaab naajaxa oo turxaanla oo aada iyo aada looga soo baaraandegay si aada la socoto toban sanoo horteed doorashada golaasha deegaanka wuxuu ahaa hab liis ah maanta oo aynu ku jirno labadii kun iyo labaiyo tobankii oo markii labaad ee ay suurto gasho dalka inay ka dhacdo doorasho golayaasha deegaanka waana la bedelay oo hanaankii wuxuu noqday in codka tooska ah ee murashaxa la siiyo ay ku soo baxaan murashaxiinta golayaasha deegaanku oo ay ku lamaan tahay soo bixidda saddexda xisbi qaran ee dalku yeelan doono mustaqbalka dhow doorashadu markay dhacdo marka waxaan u arkaa hanaanka ay u socoto inuu yahay mid dimuqraadi ah mid aada u hufan mid sharciyadeeda iyo nidaamkeeda laga soo shaqeeyey guulana aanu ka rajaynayno siyaasadeed iyo mid horumareed oo bulshada guud ahaanaba inay ka soo baxaan ursiyaaadeedka ummadda jiwale horta marka hore xaaladda guud waa wax wanaagsan waxaanad moodaa inaad si fiican u socoto doorashadu sida loogu diyaar garoobay waana fikrad cusub oo hadda ku cusub dalka in xildhibaanada dowladaha hoose si individual qof ahaan ay isusoo isu soo taagaan doorashadooda hase yeeshee weli qabyo badan baa jirta welina lama gaarin xilligii ay dhici lahayd doorashada maxamed kahin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya kulmiya adig bal sidoo argta aad ba umahadsan yihiin v o edu runtii hadda imika waxaynu galnay wiigii saddexaad ee ololaha doorashada ilaa iyo imika waxaan qabaa inay si fiican u socoto ururada iyo axsaabta ololeynayaana ay si wanaagsan oo nadiifa oo maxaanku dhahday buuq iyo dhibaata aanay ku jirin ay u socoto ilaa iyo haddana wax dhibaho ka dhacay ma jiraan toddoba urur siyaasadeed iyo xisbi ayaa doorashadan tartamaya qorshihii ugu cuslaa ama hawshii ugu cuslayd way isla afkarteen oo ah inay saxeexaan xeerkan la idhaahda code of conduct-ka ama xeerka habdhaqanka arrimaha doorashada iyo xeerka habdhaqanka guddiga diiwaangelinta ee sharciga xeerka sharciga law number twenty articleka saddexaad intaana way ku heshiiyeen oo way wada saxeexeen waxaan qabaa in ay si fiican u socoto insha allahu intaynu hadhin waxaan rajeynaynaa inay sidaa wanaagsan nagaga dhammaato xisbiga ucid baan imanaya cali gudoomiye ku-xigeenka saddexaad
bismillahi raxmaan raxiim horta ololuhu arrimaha doorashada khuseeya ayuu ka mid yahay sida ay qolooyinka hore sheegeenna waxaan aaminsanahay inuu ololuhu si fiicanna u socdo dadkuna ay dee urur walibana maalintiisa wax dhibaatooyinhina aanay dhicin marka ololaha waxaan odhan karaa runtii wuu fiican yahay si wanaagsan u socdaa laakiin goldololooyin kale oo saameyn kara doorashadu waxaanu qabnaa inay jiraan haddaad saaftid goldololooyinka maxaa kamid ah ee aad idinku aad yeela diidantiin horta qabla kulli shay wacyigelin baa ka dhiman doorashadii ugu dambeysay waxaynu ku gallay diiwaangelin qaar hore waynu gallay xusbiya iyo ururo tartamaya iminkaa inoogu horeysa marka ugu horeysa wacyigelin commishanku inuu qeyb wacyigelina oo dadka la socodsiinaya xaaladaha doorashada iyo degmo doorasho walba xaaladaha ka jira iyo dadka waxa loo sheegayo si ay doorashadu ugu dhacdo si xora oo xalaala oo nabadgeli ah wacyigelintaasi way dhiman tahay waxaa kale oo iyadana aynu ognahay in muraaqibiintii aan ilaa iyo hadda dee kharash loo hayn Eh, haddii aan loo haynaa dee waxay noqonaysaa doorashada marka laba kari waayo ama eh, in ay noqoto doorasho aan natiijadeeda markaanu xusbiyadii goob walba joogin in ay dee dhalin karto eh, dee muran iyaduna waa kamid waxaa kaloo kamid ah lix iyo toban eh, degmo doorasho ayaa caadiyan doorashadu ay ka wada dhici jirtay eh, intii hore Eh, de- iyadoon aanaan qayb ka ahayn dhulka dambe ee ilaa shan degmo oo imika lagu soo daray qaar laga badhcodaynaya iyo qaar laga wada codaynayaba xaaladooda si buuxda uma fahamsanin booling stationada laga codaynaya kuwa kale maxaa loo diiday kuwa eh, markaa waxaa ka mid ah masalan laakiin taas miyaan hore looga hadlinin oo koob iyo labaatan degmo in laysla qaatay oo dee xanaanka doorashada lagu geliyay taa miyaan hore lo- layslo meel dhigin koob iyo labaatanka laba waa laga barcodaynayaa sagaal iyo tobanna waa laga wada codaynayaa sagaal iyo tobankaa laga wada codaynaya waxaa ku jirta laascaanood oo aan filayo in laga codaynayo waxaa eh, ku soo kororsan oo de kulli murashaxiintan aan wada geysanay baran iyo eh, iyo dhaxar oo kale ma si buuxday uga dhacaysaa ma meelay ka dhacaysaa een, muraaqibinta sidee baa eh, loo geynayaa dee annagu xafiisyadiina waa ka furnay murashaxiintiina waa geyn waay haddaba halkaa igu yarhay waan kugu soo noqonay En maxamed kaahin oo en, xisbigii talada haya ka mid ah adigu bal aragtida cali guri qabo ka war marka ugu horeysa een, howlana de waxaa le ururada iyo axsaabta tartamayabaa leh howlana waxaa le komishinka doorashooyinka inuu isagu diyaariyo maxaan ku dhahdaa qaababka iyo ay hawsha u suurogeliso runtii een, waxa weeye arinta muraaqibiinta doorashooyinkeenii hore ee aynu wada galay si caadiya ayaa waxaa lo- ayaa loo bixin jiray een, muraaqibiinta kharashkooda waxaa laga bixin jiray qoondaha miisaaniyadda doorashada ee isugu een, jirta mid ay bixiyaan hay-adaha caalamiga ah een, iyo mid ay bixiso dowladda somalilan dowladda somalilan boqolkii shan iyo labaatan bay bixin jirtay sanadka way ka badisay boqolkiiba saddex iyo soddon bay bixisay arrinta muraaqibiinta oo qolyihii maxaanku dhahdaa qaanaanbixiyayaasha ahaana ay een, ururada iyo xusbiyadu ay la wada shireen oo raggaygan aanu goobjoog ka ahayn waxay dhahdeen uma hayno kharashkoodii arrintaa waa la qabaa waxa weeye anaguna ma- ururada iyo xusbiyadaanu kala mid ahayn waxa weeye waxa een, runtii aragtida muuqata waxa weeye inaanay wada awoodi karin ama aan la awoodi karin kharashkooda taasi marka waxay keenaysaa goobjooganimadii ururada iyo xusbiyada ayaa een, yaraanaysa Een, arrintan kale een, runtii waxay ahayd degmooyinka isafkaradkii u dambeeyey iyo shirkii ugu dambeeyey oo wiigii hore ahaa laga gaadhay waxa ay ahayd in la diyaariyo guddi komishinku hogaaminayo ururadii axsaabku goobjoog ka yihiin wasaaradda goynta daakhiliguna ay goobjoog ka tahay lagu soo qiimeeyo goobaha hawshoodu sida ay u qabsoomaysa iyo sida loo dhammaystirayo waan gartay En, en, haddaan dhinac kale kaa weydiiyo en, dabcan en, muraaqibiinta arrintan aad looga hadlaya oo dee saameyn ku leh doorashadii dhaqaalena en, qoladii qaaraanbixiyaasha waxay leeyihiin dha- dhaqaale ku filan bay marar kala duwan sheegeen haddiiba ay saa u dhacdo oo la yareeyo saameyn noocee bay natiijada doorashada ku yeelan kartaa adigu En, mar haddii aan say xeeg xeega u noqota halkana ku nabadgalaan baa meesha taagan Ah, runtii horta marka hore eh, waa kala fikir baan ahay een, muraaqibiinta arrintaasi eh, kharash la-aanta ah ee ku dhacday een, waxa weeyaan een, doorashooyinka de waxay eh, u yihiin tiir lixaadle eh, muraaqibiintu la-aantoodna eh, waxaa dhici karta in cabashooyin badan yimaadaan oo la odhan karo dee doorasho xor oo xalaal ah may ahayn Een, hase yeeshee waxa weeye maanta way ka duwan tahay een, kuwii hore doorashadii waa toddoba urur saddex baa awla hor tartami jiray xisbi Een, deeqbixiyaashii iyo xukuumadduba markii ay dadaalkoodii sameeyeen commissionka budgetkii loo gudbiyey waxay noqotay inaanu ahayn mid ku filan muraaqibiintii een, inay ka bixiyaan kharashka Ah, warbixintii ay kusoo celiyeen ururaduna waxay ahayd inay ururadu iyagu isdabiraan Eh, runtii een, waa horta dhibaato eh, laxaadle oo ururada ku timid hase yeeshee eh, waxaan aaminsanahay anugu een, dee maadaama doorashooyinka somalilan ay muddo badan soo socdeen eh, xisbiyada qaranka soo jirayna ay waaya arag ku ahaayeen Een, in dee mar walba masaasad afka loogu hayo maaha eh, xisbiyada iyo ururada inay iyaga laftirkoodu ay dee ka qayb qaataan oo kharashka ay waxgeliyaan wax ku celiyaan doorashooyinka ayaa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay haddii ay suurtogeli weyday in laga bixiyo daqaadhaanka eh, muraaqibiinta inay iyagu dib jabadahooda ugu noqdaan oo ay iska bixiyaan xisbiyada weliba especially saddexda xisbi qaran ee hore usii jiri jiray ee maanta ay nagala fadhiyaan labada xisbi qaran ee doorashada ku jira eh, ucid iyo kulmiye dee inay iyagu ka cawdaanba maahayn oo toban sannadood bay hadda cagcageen yaan intay xisbi qaran ahaayeen ururada yaryar ee hadda koraya ee hadda bilaabmay inay ka cawdaan bay ahayd kharash la-aanta jirta ee muraaqibiinta laakiin iyagu waxaan filaya de institutiono dhismo adkaaday inay ahaayeen oo aanay ka cabanayn arrintaa laakiin guud ahaan waa arrin aan la qabo una baahan in xal loo helo haddii xalkaa loo waayana dee ma odhan karana doorashadii waa inay u joogsatahay oo hadba sidii loo jabaa loo dhutiyaa waa in ururada iyo xisbiyadu isku tashadaan oo iyagu ay sameeyaan sida ay kaalinta u bixin lahayen su-aasha muraaqibiinta aan een, ururka muddan aan weydiiyo runtii dee xaaladdu markay halkan soo gaadho tashi badan ma laha xilka xilka noocaasoo kaleetana waxaa ururada yaryar ka caawin kara laha way mas-uuliyaddeeda ku fiicnaan lahayd inay dowladdu oo iyadu dhex u ah mm, tartanka inay dee mm, gacan ka geystaan oo ay wax ku celiyaan murashaxiintii cashuurahoodii ay bixiyeen oo dee urur walibaaba in ka badan afar boqol oo malyuun ayuu maalintii dhaweed shubay tii een, lagu diiwaangeliyay baa jirta tu dowladdu inay cabacitiga ururada tartamaya qayb ka qaadata iyaduna meeshay ku jirtaa waxaanse ku dari lahaa masalan galdaloolooyinka waxyaabaha waxoogaa dhinaanshahu ay ku jiraan waxaa kamid a iyadana weli bandinka ee weli aan eh, meel la isla dhigin goobaha la kordhiyey oo aad mooddo inaan lagala tashan markii hore eh, ururada baratamaya laakiin ay commisshinku garan maayo malaa si ay ku go- go-aankaa ku qaateen aan la garanay arrintaasuna waa arrin daldalanooad moodo inay dhinacyo gaara u badiyeen goobihii eh, murashaxiintu inta badan laakiin een, dabcan commissionka iminka uu naga maqaya arrintaasna waxaan filayaa weli inay doodeedu een, commissionka ay weli la taallo xalkii ugu dambeeyey la filaya haddaanan khaldanayn arrimaha maalmahan warbaahinta kusoo noqnoqonaya laga yaabo inaad maqasheenna waxaa ka mid ah een, eh, xisbigii talada haye ee kulmiya oo laleeyahay hantidii um- dowladda ayaa loogu ololeynayaa een haddii aanan khaldanayn een, waxaba ugu dambeeyey een, guddida anshaxa doorashada oo sheegay in saraakiil dowladda ka tirsan een, gaadiid dowladeed loo isticmaalay een, ololaha doorashada een, xilligii aad mucaaradka ahaydeen dadku waxay aada idinku xasuustaan inaad aada ugu dhaliili jirteen xukuumaddii udub in ay u ku ololeynayso hantidii ummadda In- maanta markaad talada qabateen maxaa isbedelay Een, waa dhabo markaanu mucaaridkahayn waxaanu odhan jirnay hantidii dowladda lagu ololeynayo laakiin annagu waxaanu iminka maanta caddaynaynaa inaanan hantida dowladda ku ololeynayn waa kow waa laba waxaanu odhan jirnay t v-ga qaranka iyo warbaahinta dowladdu iyadaa isticmaalaysa guddidii maxaanku idhaahdaye monitorinka anshaxu waxa ay caddeeyeen iyadoo toddobada urur siyaasadeed iyo xusbiba ay joogaan t v-ga qaranka iyo raadiyo hargeysa in ay si isku mid ah ugu qeybsan yihiin wakhtigoodu sida ay u siiyaan soo maad garan Een, arrinta kale waxaa ka soo baxay code of conduct baa ka soo baxay code of conduct xeer baa jira guddiga monitorinka iyo iyagaa xeerkaa fulintiisa lagu ya- een, ayaa maxaanku dhahdaye awood loo siiyey Een, sharci baa dalka yaala annaka cidinoo ololeyn mayso bilcagas waanu haynaa qaar maxaanku dhahdaye shaqaalaha dowladda ka mid ah oo agaasimayaalo ururo kale u shaqeeyaanu haynaa laakiin annagu waxaan leenahay ciddii de iyagu xeer jebinaysa ee ay arkaan iyagaa la rabaa inay xeerkan mariyo laakiin barasaabadii oo kale waa la sheegayaa oo dowladdii miyaan ka tirsanayn oo aanay ka mamnuucahay inay ta- ee, ololeeyaan miyaan xisbi kulmiye u ololeynin barasaabada qaar annaga barasaabada qaa barasaabada guud ahaantood sida ay ururada kale ugala qayb galaan unbay noogala qayb galaan oo xilliga uu xusbi uu leeyahay ama urur leeyahay ee gobolkaa jooga wuxuu u qaybsan yahay inuu maxaanku idhaahdaye een, dee nabadgelyada isagaa gobolkaa ka mas-uula laakiin de wuu u yimaadaa kuwa kalena wuu u tagaa qoladii iska fasaxdee ka maarantaana iyadii jirta Horta, anigu aan qodob yar halkaa ka idhaahdo annagu waxaanu kala qaadaynaa kulmiye iyo xukuumadda saraakiisha dee xukuumadda xusbi ahaan kulmiye annagu ku eedeyn mayno wuxuu isticmaalayaa hanti qaran korof kodhog baanu wada gallay dadka public officeska haya inaanay ololaha ka qayb gelin waayo xil bay hayaan u dhexa ummadda xafiiska dadweynaha leh markaa nin xafiis dadweynahaya inaanu ka qayb gelin xildhibaanada ama golayaasha deegaanka ku jira ama baarlamaanka ku jira xildhibaanihii inay ololeyn karaan baanu eh, rumaysannahay marka way jirtaa waanay barisaabada qurmaahay waanay badan yihiin dad haya public office ama xafiisya dadweyne haya oo u ololeeya eh, de- ama ka qayb qaata masalan ba- eh, ninka gabarnarka ka ah burco oo aan dhegaysanayay wuxuu sheegay in uu dhex u yahay eh, ururada oo aanu ku jirin mid walbana soo dhaweynayo laakiin guddoomiyaha berbera isna wuxuu toos u sheegay inuu xaq u leeyahayba inuu ololeeyo marka way kala duwan tahay wasiiradu way jiraan oo galaha laakiin aan balbaxadkan een maxadkan taasoo kale maxaad ku macnayn leh horta waxa weeye een, dadka shaqaalaha civil servantka la yaq- la yidhaahdo xeer qaran baa ka yaala laakiin barasaabadanaa laga hadlaya imika guud barasaabada laga hadlayo maxaan ku dhahdaayey annaku waxa aanu qabnaa een, barasaabadu inay xilkooda ku egyihiin ciddii xilkeeda ku xadgudubtaa xeer qabta baa jira aan aan siiyo ururka een, ummadda waxaa la yidhi sakaalo waxay saalo muuqatay asaastaa waxaase ku leeyahay horta way jirtaa lana yaabi maayo dee qofku xilkiisii buu ilaalinaya xisbiga talada hayaa kulmiyaa qofkuna dee wuxuu ku xidhaya xisbigaa talada ku guulaystay inuu siyaasaddiisa hirgeliyo iska afrikana waynu noo qardajeexo waa wax iska badan waa caddaan maayara barsa- ee, maayaro dhan baa weli Dadku ma hadda ka hadli taas?
weli maayeero badan baa haddeer kulmiya u sharraxan awooddiina wuu hayaa waan wuxuu la baratamaya murashax kaloo la baratamaya isagii baa- laakiin dee ururada kale baa wadanoo kale oo ka sharxayn maxaa maxaa ka- ee, maxaa maayaraa ka sharxan maxaa loo- ka- een, maayaraa ka sharxan maayarka cergaabo kale wuxuu ka sharxan yahay een, een, een, ururka wadani marka taas aniga iminka kamaynaan hadlahayn wadani laakiin masalan wuu jiraa dee awood dowladdu ay leedahay oo ay isticmaalayso xataa waxaa ka mid a urradii dacaayad bay ku mid tahay kuwa murashaxiintaad haysayn xitaa laleeyahay waxaa ka dhaqaalo fiican waxaa ka hanti fiican waxaa ka gacan roon kuwii dowladda kulmiya imad kuwa oo kuwaygii lagu bahdilayo Een, maayarada dalka jooga marka een, tod- saddex iyo labaatanka degmo doorasho inta ay doorashada ka dhacday maayaradaas oo dhan waxay kusoo wada baxeen iyo counsilkooduba doorashay kusoo baxeen xusbiyo siyaasi ahna way kasoo baxeen waana dad siyaasiyiina xaqna way u leeyihiin inay imika isa sharaxaan waa dhabooda wadani bay ka sharaxan yihiin oo maxaan ku dhahdaa kulmi kulmiyay ka sharaxan yihiin ha ka sharaxnaadaane markay mayaaradaasi ay een, ay galeen ololaha doorashadu een, madaxweynuhu wuxuu ka soo saaray wareegtu ka soo saaray een, xadidaysa awoodda iyo tasarufka meeyarka inta ay doorashadu socoto oo odhanaysa marka laga reebo hawsha caadiga ah ee ay local gabarmanadu leeyihiin masalan mushaharka oo kale de waa hawl caadiya gabadhida qashinka qaaday dee degmooyinka ka shaqeeya waa hawl caadiya laakiin marka laga talinayo mashruuc barjadka maxaan ku dhahdaye degmadaasi ay leedahay waa laga qaaday meeyarada saxeexooda iyo waxaa lagu ururiyey xogayaha dowladda hoose oo ka aburuuf gareeya maxaan ku dhahdaye barasaabka arrinta kale dee barasaabadu way badan yihiinoo waa la helayaayoo annagu waxaanu ku taagannahay inaanan hanti qaranna isticmaalin tv-ga qarankana aanan keligiyana loogu shaqaynin shaqaalaha sharci baa ka yaala guddi monitoringa baa la sameeyey annaka noo ololayn maaya waan gartay een, aan wadani siiyo bismillahi raxmaan raxiim horta een, eh, runtii marka hore maayaradu een, xaq bay u leeyihiin dee inay dib isu soo sharaxaan maayarkuna markuu dib isu soo sharaxayo la odhan maayo waa inay iscasishaa isagoo maayarnimadiisii haystaa ayuu dib isu sharaxaya anigu masale anigoo xildhibaan golaha wakiilada ah haddii doorashada golaha wakiilada timaado oon doono inaan dib doorasho usoo galo anigoo golaha wakiilada xubin ka mid ah ayaan doorashada tartankiina gelaya marka waxay ka reeban maayarada doorashada dib ugu soo noqday inay isticmaalaan hantida qaranku leeyahay taas waa mid ta kale kulmiye haddaan soo noqdo iyo adeegsiga hantida qaranka annagu urur ahaan waxaanu haynaa waxyaabo cadcad oo aan halkan ka cadaynayo oon taaban karno Eh, sidaa horeba u sheegteen way jiraan barsaabo eh, ka qayb qaatay ololaha doorashooyinka eh, oo cadaystay saxaafaddana aan ka gabanin bareerayna oo sheegay inay tartanka doorashada olayaasha eh, deegaanka u u ololeynayaan xukuumadda ama xisbilxaakinka waxaanu haynaa wasiir wasiiro baabuurtii g t-ga ay wateen ugu ololeynaya xisbi ahaan inaanay ku taageeraynin laakiin eh, eh, xeerkii la kala seexday ama go-aankii madaxweynuhu soo saaray ee ahaa inaan la isticmaalin hantida qaranka ayay ka hor imanaysaa marka marka maay- maayer eh, waxaan ku idhaa gaari g t uu leeyahay ee uu ololihii ku galo gaarhigii iyada lafteeda hantidii qaranka noqonaysa halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aad goor dhoweed nagu soo biirtay waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somalilan waxaana ka qayb gelaya guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucid cali maxamed yuusuf xogeyaha ururka ummadda naasir bedel ismaaciil iyo afhayeenka ururka wadani xildhibaan ibraahim mahdi buuba dooduna halkaas ha inooga sii socoto adiga su-aalan ku weydiiyo ururkiina wadani dadka idin dhaliilaa waxay leeyihiin een, isaga qudhiisu kama madhna isticmaalka hantidii dowladda waxaan filayaa waxay u jeedaan een, guddoomiyihiina sidoo kale dadka qaarna waxay leeyihiinba ururkii wadani iyo lama kala garanayo xukuumadii dadka doodahaas qaba maxaad ku qancin lahayd arrintaasi anu waxaan u arkaa iska dacaayado raqiisa waayo marnaba may dhicin gudoomiyaha golaha wakiiladu isagoo hantidii qaranka isticmaalaya inuu olole ku galo isagoo gaadiidkii qaranka isticmaalaya inuu olole ku galo Eh, waana dee la wada joogaa dalkoo lama kalaba qarsoonaa hadday jirtana sida barsaabada la sheegayo ay shaashadaha ka muuqan lahayn ay soo fadhiisan lahayn hadda wasiir ku-xigeenka eh, gtgiisii waxaa la sheegay eh, lambarkiisu ahaa one zero two four inuu ka furayba oo ba- ga- lambar private oo caadi ah waan gartay ar- waxaa arrinta kaloo la sheegay maayarkii baki kadalik inuu isaguna sameeyey oo ku ku dhaqmay inuu lambaradii ka daadiyaan marka dee waxa weeyaan Arrinta- xeerkii inay ilaaliyaan anshaxii iyo xukuumadda ka tirsanaayo inay madaxweynuhu go-aanadii soo saaray ayaa waajib ah guddiga eh, dee ilaalinta doorashooyinka ama guddiga anshaxuna dabagalka inay ku sameeyaan oo tallaabo ka qaadaan cad ayaa dee loo baahan yahay een, cali baa baradan ka xamsanay bal dooda say u socoto saad u arka horta adigu Een, eh, runtii sax baan u arkaa waanan kuu sheegay oo waxaan ku yidhi dee kulmiye anagu mas-uul kama nihin Eh, shakhsiga ah, xukuumadda ku jira ama xil qaran noo haya eh, xilkaa ummadda u haya ee ay tahay inaanu ololeyn ee ololeeya eediisa anigu kulmiye saari maayo ee waxaan saarayaa qofka iyo ciddii ka mas-uulkahay midda kale ma aha kulmiye oo qura anagu cidda aanu u qabno in ay wasiirada xataa la sheegaya u ololeynayaan inay kulmiye un tahay waxaanu aaminsanahay intaa in la eg kulmiye ololeynaysa in kalena inay ururo kale u ololeynayso waxaanu ognahay marashaxiintoodii iyagoo wasiira ah kuwa geyn kari waayey eh, kulmiye oo urur siyaasadeediy geeyey haddana xilka u haya wasiir golaha dhexe ee kulmiyena ku jira waayo ururadaasi laakiin haddaad sheegtay ururadaas waayo sidaa kulmiye loogu eedeynayo ayuunbay kuwa kalena een, ula eedeynayaan ninka saxiixaya een, een, lacag jeeg ee, dowladeed ee, m- ku tasarufaya fund accountka ku jira ee, haddana urur siyaasadeed haysta ee, haddana kii kharashkii bahalkiisa saxiixaya anigu ma aha wax aan kulmiye oo qura ku eedeynayo ee way jiraa maa la eedeyn.
Eh, runtii een, anu doodaasi oo tii horeba aan u maqli jirnay weeyaan eh, ururka eh, u cidna eh, maaha markii koowaad ee arrimahaas oo kale ay ku dacwiyaan hase yeeshee dee waxa wanaagsan in eh, si xor oo xalaal ah loo wada tartamo wixii caddaane laysku hayana badka lasoo dhigo laakiin aanay noqoninu dacaayad afka layska leeyahay Eh, waxaan ku masalan ka ummadda ahaan aniga tusaalaan ku siinaya in dowlad warbaahinta waxaa lagu baahinayey ay isticmaalayeen labada ururo marka qaarkood aan la kala garan midna guddoomiye baarlamaanku hagayo midna madaxweynehi hagayo in xildhibaano anagu ay leeyihiin ururka ummadda u sharaxan in intimidation lagu sameeyey kuwii laf ehliga ahaa ee labadooda u sharaxnaa oo kaleeto maaliyad lagu furay qaar kuwii xilka dowladda kaga jiray lagu tahdiiday inay booska waay oo reerkii ay werwer qaadaan oo la yidhahdo war kan ka tanazulo sidan yeel maadaama intaasoo dhan aan ku waayi karno markaa wax la qarin kara maaha in, macnaha een, yaa dowla jid yaa yaa yaa xi- xi- xildhibaanadiina macnaha ku sameeyey in ka badan in ilaa imika dhowr xildhibaan waxaa khasab lagaga dhigay inay ummadda ka baxaan ama tahdiid bay la kulmayeen ama wax intimidation oo dirqi ah oo matalan dad iyaga ka mida familigoodii la yidhaahdo boosaskanay waayaan mushaharkanay waayaan tanay waayaan aawadooda kalifto annaga barashanals Xag- xaggay galeen ururada een, murashaxiintaas xaggay galeen de waxa ugu badan horto de inta badan wuxuu nagaga yimid annaga waa aan u eedayna waa inta badan annaga ururada kale isma hayno laakiin waa xagga dowladda oo annaga malaa werwer gaara naga sii qabta Aan maxamed kahina aan weydiiyey su-aasha horta em, xilligan ololo doorashaa lagu jira dad badanoo ururadan siyaasadda ku kala jira kulmiyay ka tageen odhan kari mayno kulmiye dadku ha ka tegina caliba halkanuu fadhiyaada kulmiyaanu wada ahayn marka odhan kari mayno wadani dadkow ha ka bixina kulmiyaa laga baxaa wadanabaa laga baxaa ucid baa laga baxaa kuwanaa laga baxa laakiin waxa aasaasi ah qof musharaxa oo xusbi ka tirsan in culays lagu saaro qof usoo tafaxaytay inuu ololo galana lama odhan karo maxaan ku idhaahdaaye cidi ma hadidi karto cidina ma odhan karto maxaan ku idhaahdaaye een, codkiisa cidi kuma haysato nin waliba wuxuu haystaa cod taageero oo aan la xadidi karin oo taageero ehel oo reerkiisa iyabuu haystaa iminka buubaa wuxuu yihi meeyarka baki oo kale meeyar marka baki de waa meeyar la doortay wuxuuna a- aanu ka ilaalinaa in aanu een, inaanu hanti qaran isticmaalin inuu gaadhiga isticmaalana annagaa ka daba tegayna khiyaamo yaroo gaadhi la yaqaano magaalo yaroo baki oo kale ah ama maxaanku dhahdaye la mid ah intuu lambarkii ka bedelo inuu mid kale isticmaalayo u malayn maayo annaga markana la leeyahay hantidiibay samaynayaan Eh, de waa kan buuba wuu ka jawaabayoo gudoomiyaha wadane cabdiraxmaan ciro waa gudoomiyaha maxaanku dhahdaa ee baarlamaanka waana wuxuu mas-uul ka yahay oo uu qa- isticmaa- uu- uu saxeexa maxaanku dhahdaa miisaaniyadda baarlamaanka waxa weeye markaa een, annaku madaxweynuhu wuxuu soo saaray qoraal cad oo xakameynaya maxaanku dhahdaa arrintaa hantida qaranka waanaanu ognahay mucaarid muddo dheer soo ahaa meesha naloo soo marayo waanu garanaynaa raadiyowga waanu garanaynaa t v-ga waanu garanaynaa hantida waanu garanaynaa cidda la haysta ee ay ururadu haystaan waa iyaga dabcan idinku umaad isbaraxdaan ururkiina wadani baa leeya ciddaa la haystaa weye runtii horta dee in badan baan anagu isbaraxnay runti waana iska baraxantay hadda waxa weeyaan eh, dad baa iska jira eh, marka la yidhaahdo guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha horsiyaaseedka wadan iska xajimooda oo xasaasiyad ka qaba marka eh, ma aha baan filaya anigu eh, arrintaasi inay sal iyo raad ku leedahay hanti qaran ku leeyahay oo la isticmaalo haseeshe waxaa loo adeegsadaa uun eh, dacaayado iyo xanaf siyaasadeed oo lagu xagxaganayo ursiyaaseedka wadana iyo guddoomiyihiisa barina wuu ka yahay eh, midda kale eh, islaam maxamed sheege iyo maxamed kaahin golaha wakiilada dee hantidiisu odadka iyo xisaabaadka iyo process nidaam bay leedahay xataa mushaharka xubnaha golayaasha iyo shaqaaluhu qaadanayaan maaha wax uu isagu awood u leeyahay inuu toos intuu u saxeexo qofku qaato oo toos bangiga jag ula tago waxay soo maraan xisaabaadka waxay soo maraan orjedka boqol meelood bay ka soo wareegtaa marka waa wax cad inaan meel kale aanu shilin golahaasi leeyahay ku isticmaali karin waxaase u arkaa uun xanaf siyaasadeed iyo in looga faa'idaysanayo arrimaha waan gartay n waan kugu soo noqon doonaa dabcan n waxaan jeclaa af- n cali inaan su-aal weydiiyo n waxaa ku jirta hadalkii n maxamed in iyo ummadaba n in shukaansiga xildhibaanadu uu xilligan jiro oo laga yaabo xisbi ama ah, n xildhibaan uu meel kale u diga rogto xilligan n sidoo aragtaa bal shukaansigan iyadoo xilli uu liiskiiba kusoo baxo laga yaabo in ummadda ama kulmiya ama xisbi mid ka mid a uu ururada ku diiwaan gashaa ama xisbiyada ku diiwaan gashanaa haddana inuu yidhaahdo urur kalaan galay say kula muuqtaa Een, arrinta taa keenaysa ee ugu muhiimsan dadkan ururada iyo xisbiyada ka sharaxani labay isugu jiraan dad iyagoo han leh oo doonayay inay kawnsiladan galaan oo doonayay inay xildhibaana noqdaan oo een, hantidooda ku bixiyey oo u ololeynaya oo xisbigaa uu iska soo sharaxayna aaminsan ee, kuwa maaha inta badan kuwan la kala shukaansada ee kolba iyaga oo liiskoodii ku xarooday haddana ka baxa kuwa uma badna waxay u badan yihiin kuwa ku yimi arrintan qasabka ah ee odhanaysa liiskan ilaaba ilaa dhammaystir oo halkii aan masalan saddex iyo toban ka soo sharaxi lahaa haddaan toddoba xusbigayga ahoy ka go-an tahay ma sharaxinahayo waxaan ku qasbamayaa shan kale shantaa kale waa inaan wax walba anigu ka bixiya way suuqa anigu aan ka doonaa mabuu doonayn hadduu doono isagu markaa umana socdo inuu soo baxo waxaana laga yaabaa inaanu ahayn qof soo baxayaba markiis hore dee taageero haysta laakiin waxaan aaminsanahay dadka xusbiyada ku kala jira ee xusbiyahanka ah in aanay ahayn kuwa lagu sameynaya midna waana golahay wixii la kala shukaansanaya xusbiyadu dee qol- qolana ma soo fuusho microphone hoos baa loo kala shukaansadaa kulmiyana ka keliyahay wax shukaansadaa maaha baan leeyahayo cid waliba intaa way ku jirtaa waan garta n aan ummadda su-aal weydiiyo dabcan n waxaad ku dooday in n xildhibaano badan ah, murashaxiin badan markay isa soo sharaxeen n laydinka shukaansaday oo dee ururo kale iyo xisbiyo kale ay idinka kaxaysteen Mm, haddiiba iyagu ay idinka tageen oo aqbaleen maxaa u daba socotaan miyaan qofku dooq lahayn uu idinka tegi karo marku doona idinku iman karo eeg urur ururku xaq buu u leeyahay inuu hanto xildhibaano wanaagsan olready mar horaan beelihii la dhex galay degmooyinkii la dhex galay la kala qaaday wixii la kala helayay maantoy doorashadii taagan tahay xodxodashada bilowday cidda ugu badan ee nagu dhacda waa naga laba maalin nagaga timaadaa waa isbahaysiga dowladda iyo wadani oo aan siaad u kala saarta garanay maaliyad la doonaya guddoomiye baarlaman iyo madaxweyne bal adigu la dhig maalin walbana ba- ilaa gab- ilaa doctor gaboose iyo anagi wax iyaga lagu sheegaba ururiska iyo ucidkaa iyo wax hayraan oo waxba haysan oo kale in la bahdilo oo mooralkooda la jebiyo la adeegsado hogaamiye dhaqameennada een, waaweyn kuwa guurtida ku jira ragga baarlamentarianka dhammaantood waxay ololeynayaan murashaxiintii gaar ahaan si gaara waxaad moodaa annaga waxbaa naloo saaray horta laakiin marka sida kale een, dee waa sida cali sheegayoo qaarkood kuwii kaadirka dhabta ahaa ee u is- isu soo taagay ee ku hal adkaa gacantay noogu jiraan weli sarifku
laakiin su-aalan ku weydiiyo halkaas su-aalan kaa weydiiyo I don't know, malaha doctor maxamed cabdi gaboosa laga yaabaa inuu noogu hawl badan yahay la kulkulmaan laakiin sida ururada kale guddoomiye ku-xigeen xooghaye guud golaha xooghaye wakiila golo dhexaanu leenahay wax yaala dibadda jira wa arrimahan aad eh, sa- warbaahinta sidan ay masalan oo kale waa waxyaabahan aan ku leeyahay waxyaabaha lagu bahadiraya ka mid anigu ku maanay inaan structure leelehay awogdami ku-xigeenna fadhiya afhayeenna fadhiya anna xogeeye guud baan structureka hay-aduhuna qaab baa jira in urur kasta oo xiiseeyo oo nidaamkiisa u dhisto oo uu ku kalsoon yahay ama cost effectiveness ha u galo ama ha isballaarinayo laakiin dee qolyahan baalasha waaweyn waxaa laga yaabaa inay nagaga fiicayn media oo halkay dhiligeed ku tegaya masalan nin murashaxa ayaa lix wasiir toddoba barlamentarian intaasoo barsab ka qayb galeen taasoo kale aanaan dee haysan waan gartay een, aan weydiiyo wadani een, ma waxaa jira isbahaysi aad ugu talagasheen ummadda si uu ku doodayo Ah, maya horta een, waxa weeyaan marka hore ah, ururka wadani nidaamka uu kusoo sharaxay ama uu kusoo xushay murashaxiintiisa marka laga yimaado habka beelaha iyo dadka madax dhaqameedka dadka usoo xuleeyeen waxaa ka go-nayd in xubnaha ay sharaxayaan ay yihiin xubno ay ka dhab tahay eh, daacadna ka tahay murashaxnimada kuna doonayana kuna dadaalaya inay kusoo baxaan ururnimada Een, waxaan arkaa anigu eh, dadka eh, ka baxaya ururada ee hadda ma- kolba urur kala gelaya inaanay ku salaysnayn eh, majoritigoodu dad la xodxotay ay yihiin dad beelahoodii ay dib ula fa- faqeen ama dib ula tashadeen oo ay arkeen inaanay halkaa ay ka sharaxayin ama aanay ku soo baxaynin ama aanay munaasib ku ahayn xilligan inay ka sharaxaan oo meel kale xubno kale uga sharaxaan ay jiraan oo ka miisaan culus laakiin tan isbahaysi ka war isbahaysi wax la idhaha ma jirto waan gartay hadda anagu wadani iskuma ogideen idinku waxaanu isku ognahay inaanu isku- isku bahaysano oo aanu ummadda ciiri gelino habeeraatee ma jirto waana urur ururadan la tartamayna ka mid ah tartankaa xortuma naga dhexeeya wax kaloo noo noo- noo noo hooseeya habeeraatee ma jiraan waan kugu soo noqon doonaa een, kulmiye een, isbahaysigaasi ma jiraa horta een, isbahaysigaasi ma jiro kulmiye waa xusbul xaakimka dee hadda iminka een, xusbigiisu uu talada hayo annaka wadani wuxuu noogala mid yahay lixda urur ee kale ee mucaaridka ah ee annaka naga soo horjeeda ee tartanku naga dhexeeyo ee haddii ayna reebi karaanna na reebaya haddaanu reebi karnana aanu reebi karno ee nin weliba uu tiisa la butuluqsanayo ma jiro arrintaasi way soo noqnoqotaa qolada wadanibee la taallaaday inay isbahaysa iyagu sheegtaan iyo in kale eh annaka ururada mucaaridkaa bay noogala mid yihiin laakiin waxaan jeclaa bal een, su-aal kale inaan idin weydiiyo dadku inta badan isweydiiyaan waxaa la leeyahay dabcan xilligan waxa la- een, dhinac saddex een, xisbi baa la doonaya inay soo baxaan oo ururadan kasoo dhex baxaan iyo xisbiyadan tartamaya dhinacna golayaashii deegaanka ee een, magaalooyinkan iminka u tartamaya Een, waxaase la leeyahay ururadii ama xisbiyadii waxay soo sharaxeen dad aan karti badan lahayn dad aan aqoon badan lahayn dabcan een, bal saad u arkan doodaas waxaan kaga bilaabayaa een, wadani baan kaga bilaabaya dadkan lasoo sharaxay bal idinkoo tusaale usoo qaadanaya idinka saad u aragtaan dhaliilahan lasoo jeedinayo Een, horta su-aasha hore eh, haddaan yar dib ugu noqdo een, komishinka doorashooyinka goobaha codbixinta dee waxay ku saleymaan malinaya doorashadii madaxweynaha hadda ugu dambeysay ee dalka ka qabsoontay sanaadiiqda goobihii la dhigay iyo codkii ka soo baxay Een, waxaan jeclaan lahaa halkaa horta inaanu yaro iftiimino inaan layskala misaal dhigi karin doorasho golo deegaan oo intaas oo kun oo qof ay u Laakiin- ordayaan laakiin iyo waxa weye, doorasho halkiina wuu saddex maqan yahay weli.
halkiina weli waa maqan yihi Ha.
waxaana rajeynaynaa in wax khayr laba kasoo bixi doono Ha, tan dambe.
komishinkana xaq baa loogu leeyay inay goob kasta deegaankeeda iyo sida loo degan yahay u tixgeliyaan oo ay sanaadiiq iyo codad sida ku filan ay u geeyaan si aan buuq iyo sawaxan uga dhicin goobaha codbixinta Tan dambe.
tan dambe haddaan usoo noqdo een, anigu ma qabo een, runtii horta marka hore dad dhalinyaro fara badan way ku jiraan saad la socoto maanta xeer twenty waa laga bedelay oo hoos baa loo dhigay da-dii oo in badan doodeedu socotay somalilan guud ahaanna waxa laysku raacay in laga maarmaan ay tahay in shan iyo labaatan jir la gaarhsiiyo golayaasha deegaanka dadka u tartamaya oo loo arkay inay maanta jiraan dad muddo kara qaangaara shan iyo labaatan jira aqoon-yahana jaamiciyiina ah oo gudan kara xilka iyo hanan kara hase yeeshee hadda dee waa markii koowaad ee go-aankaa la qaatay laguna dhaqmay lana hirgeliyey gudololooyinkeeda way yeelanaysaa oo dadkii loo baahnaa dad aan hayn way soo sharxi karaan ururada qaarkood ururadaana keenaysa in dad dhalinyaro ah oo aan dadkii u bislaa ama loogu talagalay eh, sida xeerku dhigayo inay buuxiyaan jigooyinka aan ahayn ay soo galaan goobaha annagu wadani ahaan haddii aan dib ugu noqdo dadkan soo sharaxnay waxay isugu jiraan dad dadkii hore ah oo maahiradii hore qaar ka mid yihiin oo waayo arag ah oo deegaanadooda iyo dadkii ay ka u talinayeen maahirada u ahaayeen ay dib usoo codsadeen waxqabadkooda awgeed u jeclaysteen darteed Way, inay usoo- way.
us- iyo dad dhallinyaro ah oo cusub Waan- oo isku jira oo labadaba aan filayo inay yihiin dadkii loo baahnaa waan kugu soo noqonaya Een, een, bal ummadda bal idinka iga waran doodaasaad idinkuna aragtay oo arag horta runtii een, waxay meel ka dhac ku tahay murashaxiinta dalka isu soo taagay inay talada dalkooda qabtaan oo ay ka bilaabaan sees hoose oo ah golaha deegaanadooda qof aan milge lahayna ma aan lahayn een, haybad uu ku hanan karo hawshanna isma soo taageen mid kalena way fududaysay komishanka qaranku wuxuu sameeyey shuruudo laga doonayay xildhibaanada ama murashaxiinta u tartamaya heer kasta heer eh, si heerar kala sarreeya marka loo eego degmooyinka yarar iyo marka loo eego caasim eh, degmooyinka aada ee waaweyn taas baa keentay ayaa fududaysay marka horeba inay dad aqoon leh ay yimaadaan waa laga yaabaa inu qaarna secondary ku egin qaarna jaamacado kala duwan ay kala yihiin laakiin dhammaanaan waxaan ku kalsoonay murashaxiinta ummaddu inay yihiin qaar een, aada u wanaagsan deegaanadooda reerahooda xaafadahooda iyo waxba een, aada iyo aada een, wax hanan karaya annaga laftigayga iska eegayna qofkani ma leeyahay capacity uu ku hanan karaya hawshan ma leeyahay awoodu ku ololayn karaya dhammaan waxaasoo dhan marka la isku dardaro aqoon bay u baahan yihin marka aada baan ugu kalsoonahay hase yeeshee Waan- eh, mid kaleaan laakiin ku daraya waxa sii buunbuniya laga yaabaa een, waxaa la yidhaha compulsory candidacy baa lagu dhex daray marka hore urur kasta wuxuu lahaa meel level uu dad uu ku kalsoon yahay oo uu haystay laakiin shuruuddii timid ahayd ee odhanaysay shan iyo labaatan soo buuxi haddii kale waa lagaa kansal garaynaya tii lafteeduna waxay keeni kartaa in ururada qaarkood ay keenaan liisto dad ay ka bixiyaan iyagu oo iska ma laga yaaba inay bogba yihiin laakiin marka loo eego murashaxiinta rasmiga ah ee ururada Waa ama- ay- waa waa caddahay dabcan een, fikradada Een, maxamed kaahin een, idinku maxaad ku xulataan haddaad xisbil xaakamkii tihiin dabcan oo eh, xisbigii talada hayaba maxaad ku xu- xulataan dadka aad een, golaha deegaanka usoo sharaxsan walaal de horta annaka een, shuruud ma gaaro xusbul xaakumku wax ku xulanaya ma jire eh. horta de qofkii damac laba isu soo taagaya inuu doorashada ka qayb galo dad musharaxiin ah ama xusbi qura ha ka tirsanaadaan ama urur qura ha ka tirsanaadaan ama markay tartamayaanee maalinta codbixinta ay toddobada urur iyo xusbi siyaasadeed ay tartamayaan dadka codbixiyayaasha ah ayay ku xidhan tahay siday u kala qiimeysanayaan een, ama aqoontooda ama waayo aragooda ama maxaanku dhahday heerkooda tacliimeed dadka toddobada urur ka sharaxan siday ugu kala xulanayaan marka annagu haddii aan een, tilmaamo kulmiye ahaan Een, waxaan isleeyahay dad aada iyo aada u muddo kara oo aada u waaya araga oo dhallinyaradii een, kulmiya uu ku ballan qaaday in ay ka qaybgalka siyaasadda maxaan ku dhahdayey een, xeerkii dabraayay dib loo furo distoorka oo daadooda shan iyo labaatan la gaarsiiyo in maxaan ku dhahdayey ay, ay ka qayb galaan taa qodob qoladan ay ka hadashay oo maxaan ku dhahdaye goobaha ahaa goobaha ilaa iyo iminka komishankaanu isugu tagnaa shirka ilaa iyo hadda ururada iyo axsaabta siyaasigihii goobihii ay commissionku soo diyaariyeen isafgarashawaab ay mu- kaga cabanayaan ilaa iyo iminka may soo bixin waanay dhici karaysaa in goobaha la eego dib loo qiimeeyo meelaha qaarkood haddii la arkaayo laakiin anigu waxaan u arkayaa ama aanu xusbi ahaan u arkaynaa een, commissionku goobaha uu ka- een- een- uu- uu sameeyey inaanay dhinacna u badnayn dhinacna lagu yaraynin dhinacyana lagu badina ay ku saleeyeen goobihii tirakoobyadii hore iyo doorashooyinkii hore jiray laakiin haddii ay dareeme ka jiraan waxay ku fiican tahay in ay arrintaasi u dhaxayso ururada iyo axsaabta siyaasiga ahee tartamaya iyo komishinka doorashooyinka oo sida ugu buuqayar sida ugu sahlan maxaan ku dhahdaa loo soco cali baan siinayaa een, xisbiga wacid Een, horta tan eh, musharaxiinta iminka hargeysa waxaa ka sharaxan boqol iyo shan iyo toddobaatan eh, marka xusbiyada la isku daro boqol iyo shan iyo toddobaatanka ah hadday boqol iyo kontonku xataa liitaan shan iyo labaatan eh, dee u qalma golayaashu eh, kuma jiraan lama odhan karo oo eh, dee shan iyo labaatan iyo ka badanba marka la isku celceliyo way ka baxayaan sidii maxamed sheegayna taa kale xulashadooda ikhtiyaarka waxaa leh een, dee dadka sababta aan ku dooranno een, anigu dafiri maayo waxaan wax dooranayaa xusbiye maaha ee u ardaayo waa jilibo weliba reeruhu xusbiyada way u kala badan yihiin oo reero dhan baa laga yaabaa inaanay xusbi ama laba mooye meel kale oo ay wax ka dooranayaanba een, aanay jirin markay ardaaya noqotana ee, ardaagaasay ku xidhan tahay soo xulidda iyagu waxay doonayaan ku baskareeyaan inuu shuruudihii beysiga ahaa buuxiyo aqoon xusbigu u leeyahay qofka oo uu isagu soo baadhayna ma aha mid wanaagsanna waa lasoo saari karaa mid kalena waa ku iman kartaa laakiin waxaan qabaa waxaa saameyn weyn ku leh iyadana oo anigu aan xusaya laba ujeedo ayaa doorashadii isugu jirtaayoo midi waa golayaasha degaanka oo waa tan kaunsilada lagu dooranayo mid kalena waa heer gobol oo waxa weeye gobol doorasho oo waa tan ay kusoo baxayaan xusbiyadu labadaa arin mararka qaarkood way isburin karaan oo qof iskaba aanad adigu qaadateen laakiin reerkiisii oo dhan wata oo ay u codaynayaan markuu kuu yimaado dee ma celin karaysid marka taasina arrimaha way qabi ku jirta
dabcan qodobkaasi waxaan filaya inuu yaro cad yahay waan gartay haddaan ku weydiiyo cali xisbiga ucid dhowaan qayladhaan buu kasoo saaro waxaan warbaahinta waxay qoraysay inaad ka aad aad ka digayseen doorashada kadib oo kale natiijada kasii ho- ka hadlaysoonaa lahaydeen sidan wax u socdoo kale oo maxaa idiin iftiimay maxaad uga qalinaysa anigu wax gaarahoo aanu runtii uga qaylin karnaa ma jiro oo waa la tartamaa laba timo kubad ciyaarayana lama yidhaa haddii lagaa badiyo ba ku qancaysaa badinta ee dee sidhiwalahay taasi u taallaa iyo garsoorka Ee, laakiin anigu waxaan dhinaca aan ka taaganahay tahay in xusbiga badinaya horta do- iyada haddii lakala badi la naga badiyana waa bilqasabo sankaa noo dalool inaanu ogolaano oo dee kuwa kaleba waa laga badinaya haddaanu badinana in lanoo hibeeyo dee waa lagu qasbayahay Ee, de- laakiin arinka meesha ku jira waxa weeye anagu waxaanu jecelahay ka soo baxayaana inuu kusoo baxo ee, si xora oo xalaala ka laga badinayana in lagaga badiyo si xalaala waxis dabamarin iyo s- wa- ee, waxyaabahan jira xusbi jeclaysi imika xukuumaddu way kala jeceshahay ee, wadani iyo ummad Ah, way way caddahay midna way la dagaalamaysaa midna wasiiradii ku jiray xukuumadda ayaa u ololeynaya oo murashaxiintooda taageersan oo iyagu murashaxiintoodii geeyey waana arin inagu cusub waxaynu naqaanay xu- dow- xukuumad u ololeysa xusbi qura laakiin rag xukuumad ku wada jira oo midna xusbi u colo- u ololeynayo midna ee, dee, waxaan qirayaa oo kale ee, ururka ummadda dee xagga ilaahay uu ka baxa mooye telo loo dhigan maayo waan gartaan balta maxaadkahan ku noqday kelmadaas soo noqnoqotay waxaa la leeyahay saraakiil dowladda ah ayaa ururo kale u ololeynaya horta waa mid annaka waa nagu meelka dhaco xukuumadayadii wasiiradayadii haddii la leeyahay xusbi kale u ololeynayaan annakay annakay nagu tahay daciifnimo nagu tahay oo wasiirada xukuumadda ku- een, kulmiye ka tirsan waxay ku khasban yihiin oo waajib ku ah sharciyan xusbi bay ka tirsan yihiin inay xusbigooda maxaanku idhaahdaay ay u ololeeyaan wax gaaro annaku aanu ummadda kula dagaalamanaana na ma jirto wax gaaro oo wadani noogaga dhow yahay ummad iyo ucid iyo dalsan iyo ururada kalena ma jiro samaad garan tartan baa naga dhexeeyo dee maxaanku dhahday annaku annakaa go-aanka qaadanay in ururada la furo haddaynu hadduu wadanina reebi karo wuuna reebaya haddaanu reebi karnana wuuna reebaya arrintaas laakiin aan ka hadlayaaba waxa ay tahay marka la leeyahay qolada kulmiye barasaab hebel iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan ayaa u ololeynaya waxay u baahan tahay haddii ay qolada ummaddu hayso ama uu urur kala hayo in la yidhaahdo wasiir hebel iyo wasiir hebel iyo wasiir hebel kulmiye u ololeyn maaye ga- wadani bay kasoo horjeedaanoo een, een, urur kale oo imika sida la leeyahay wadani oo kale u ololeynayaanoo ummad bay su-aashaa weydiiyo calow ma haysaa wasiiro ma tilmaami kartaa oo ma odhan kartaa wasiiradaas u ololeynaya wasiirka arrimaha gudaha ka bilow dee halkaasuu ka qabo ummadda anigoo ah ha doctor xuseen oo kale inaad arkiin dhacso wadaniyuu geeyey nin kasta oo ka tirsan xukuumadda wuxuu geeyey aqrabkiisa bashiir cabdi xariir oo kale walaalkii oo agaasimihii guud ee madaxtooyada xafiiska siyaasadda iyo xidhiirka labada gole madaxweynaha ugu dhowaa wuxuu ku- wuxuu ugu barbar dhuftay barasha Waa, barasha- aynu- aynu.
barbar- barbar- maya barbar- waxa weeye aniga iyo walaalkay kale xusbi baanu noqon karnaa doorashadii madaxweynaha ee iminka daahir riyaale iyo axmed siilaayo ay ku tartamayeen tii ka horreysay doorashadii baarlamaanka waxaynu ku haynaa somalilan min awdal min hargeysa ilaa iyo sanaag laba walaala ah oo mid kulmiye yahay oo mid maxaanku idhahdaye een, een, uu udub yahay mid uu ucid yahay faysal cali waraabe oo ucida oo guddoomiyaha ucida oo maxaanku dhahdaye madaxweyne u tartamaya ayaa ilmaadaradii udub ku jireen oo kulmiye ku jireen oo siilaaye kuwa isxigaan ay kulmiye ku jireen oo udub ku jireen mid waxa weeye ninka lagu idhaahdo wasiiradu xusbi bay ka tirsan yihiin ururada kale hadday deelqaaf ka tirsadaan waxa ay xusbiga ay ka tirsan yihiin usoo gudbinayaan inay yidhaahdaan wasiiradaasi deelqaafkaasi ururkaa kaga jiraan waxay ku xidhan tahay markaa xusbilxaakimka iyo kulmiye wasiiradooda qaabka ay ula macaamilayaan waan gartay wadani baa laisku haystaa laleeyahay ninka waxaa laleeyahy wasiiro xukuumadda ka tirsan qudhooda ayaa ama si toosa ama si dadma ahaadeyne ayaa ololo idin kula jira doodaasaad u arka runtii an waxaan u arkaa dooda mid ay keentay cabsi laga ay ka qabaan un urur siyaasaedka wadani habka u socdo iyo soo bixitaankiisa iyo saadaashiisa oo aada iyo aada meel fiican mareysa baqasho arintaa ayun baan u arkaa inay ku kaliftay inay ka dhigaan in rag wasiiro ah oo dee duur oo kale iyo ragga kale ee hadda la magacaabo wasiirka caafimaadka oo kale lagu eedeeyo waxaanu se aaminsanahay in labaduba ay ka tirsan xisbulxaakimka nalala dagaalamayaan oo ay sida ururada kale uga soo horjeedaan awla soo horjeedaan waxaanu aaminsanahay iminka doctor xuseen in dhacsaha uu sheegayo ummaddu inaanu haba yaraatee habeenna ku seexan inuu ku guuleysto uu kusoo baxo kursiga uu ordayo waxaan aaminsanahay inuu meel kale u socdo oo uu nin kaleoo kulmiye ka sharxan oo isla xaafadda ah uu oloneynayo oo xalay ugu dambeysay oo ololihiisii ka dhex muuqday wasiirka caafimaadku isagoo la jooga oo u ololeynaya marka anu waxaan u aragnaa un arrinta guulaha uu ururka wadani ka gaadhay horumarka uu ka sameeyey doorashooyinka iyo geedi socodka maxaan ku dhaha ololaha doorashooyinka iyo mustaqbalka wanaagsane ifaya ee ka muuqda urursiyaaseedka wadani in ay tahay fuleynimo ama baqasho ka muuqata ururada kale inay u arkaan urursiyaasadeedkaasi inaanu ahayn mid sidan ku saaloona uu yahay mid cid kale dabada ka riixaysa waxaan sheegaynaa inaan haba yaraatee cid dabada ka riixaysaa jirine ururkan uu yahay urur qaran bulshada reer somalilandna ay isugu timid kuna wada jiraan cid gaarna aanu lahayn urur qolan aanu ahayn urur qofleeyana aanu ahayn waxyaaba laakiin dareenka badan keenaya waxaa ka mid a waxaa leeyahy waxaan idinku arag masraxyo badan idinkoo si adag xukuumadda kale u dhaliilaya maadaama hadda xisbi mucaarad aad tihiin taas maxaad ka qabtaa runtii horta dee marka hore imika maba nihinba xisbi qaran urur baanu nahay urur siyaasadeedna waad garanaysaa golayaal deegaan baa lagu jiraa doorashadeedii ma soo gudbaya mise ma soo gudbin baa ka horeysa ninku hadduu isagoo doonayo inuu berbere u dabaal tago hargeysa isuga jooga uu shaari suwaalka la sii baxo dee waa hayaan daro weeye lama gaadhin xilli aanu isxagxagino xukuumaddana dhaliilaheeda aanu badka soo dhigno aanu sheeg sheegno waxa hawshaa qaban kara oo keliya marka xisbi qaran oo mucaarad jiro laakiin anna weli maanaan gaadhin darajada urur siyaasadeed baanu nahay markaanu soo baxno dee waa loo wada fadhii doona si kooban si kooban haddii ana ku hadlay magaca ummadda waa ururka keliya ilaa hadda murashaxiin uu leeyahay oo sagaal ka badan ay dowladdu qabatay ay j la xidhay
xaggaa lagu xidhay oo degmooyinka wax maanta xitaa arrintaa waxaan cabashadeeda uga gudbinay commissionka commissionkana maanta shir jaraayid buu ka qabtay waxaad moodaa inaan taa markaa maanta ay dee damaanadeeda waxa soo qaaday commissionka hase yeeshee general guud ahaan marka isku soo xorino xukuumadda aada baan uga cabanayna ururka kulmiya aan la tartano laakiin shaqaalaha laakiin ha xisbiga laakiin shaqaalaha dowladda ee madaxweynuhu hogaamin markay fulin timaado ilaa madaxweynuhu waa ololeyn hadda waa ka wafdigiisa degmay baalihii la kulmay oo goboladii maray oo la kulmay oo qayb ka mid a ololahay ka mid tahay laakiin mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan dee waxa lumaya kalsoonidii aada ku qabi lahayd natiijada doorashada idinku maadaama aydan aan weli ahayn xisbi aydan aan u gudbin mucaarada maxaa ku doorbideen inaad urur mucaarada noqotaan eeg mucaaradadu maaha shay marka hore shardi ka yaala ama miqyaas loo dhigay oo la odhanayo the reason sababta marka horeba aanu furay waxay ahayd dhaliilo iyo galdaloolooyin ii muuqda sababtaasi saddexdii xisbiya xubnaha iskaga duubay talada dalka waa kulmiye ucid iyo iyo udubtii baabaaday saddexdood marka la isku daro ayaan ayaa ahayd tii aan ka halganay marka horeba waxay ahayd dee galdaloolooyin qaranka laakin uma annaan furan inaan siiraayo un baanu ridaynaa ama waxaanu waxbaanu dacaayadaynaynaa keliya maaha waa galdaloolo qaranku leeyahy baa lagama maarmaan noqotay in groubas aqoon-yahana intellectualo siyaas ama ama xirfadlayaal siyaasadeed oo qaranku lahaa oo dulman oo laga xidhay in albaab ay furtaan haddii aan maanta arko haddaan arko wax dhibaato ka jirto oo waddanka ka taagan khasab duruufta waxay odhanaysaa sheeg sheeg ayay odhanaysaa that's why waxaan kugu noqonayaa maalan dacaayaadka qaarkood inay dhacyin waxaad leedahay maalan maxaa afhayaaniya wuxuu structureka iyaga dee waa waxyaabaha la isku dacaayadeynaya ilaa waxaan sii diyaar garaynay mar- een, murashaxiintii madaxtooyada dalka ma professor qaasim baan structure ku jirin ma engineer rashiid baan ku jirin ma doctor eh, dee waad garanaysaa inta madaxaanu leenahay laakiin taasi wata dadku ay isweydiinayaan maaha midaan ku weydiin dadka doodaha dadka dhex yaalay dabcan su- een, gabagabada markayn u nimaadno ururka ummaddaa tihiin dabcan een, oo ururadan tartamaya ka mid tihiin oo dabcan dhinaca mucaaradkana imka aada ururkiin loogu yaqaan in markaad eegtid sidana wax u socdaan haddaad gabagabadii adigu ka bilowdidba maxaad sidee baad isodhan si xeeg xeego noqotay ilkana u nabad garan maadaama ad aragtid sida loo kala aragti duwan yahay Ee, waxay ku xidhantahay taasu inuu een, waxaa jira suluugtan iyo adaabtan iminka colofka naga la dhigay waxaa ka mid ah urur kasta xaq buu leeyahy inuu propagationkiisa sameeyo inuu ololeeyo inuu wuxuu ku wanaagsan yahay ka shaqeeyo inuu eh, sidii uu dadku soo haran karaba uu sameeyo laakiin waxaa xaaraana in ama isbahays haado ama fardi si kala gaaraba ha ahaatee inuu urur urur ku duulo annagu waan ixtiraaminaa eh, jiritaanka kulmiye ka wadani iyo ururada kaleetaba dee annagana waxaan ka baqanaa sidii ucid ku dhacday in dee adhaxda lagu dhuftay in annagana mar adhaxda laydinku dhufo baan is leenahay waay.
Eh, dowladda waxaan leenahay dee waa ururada ha u sinaato oo si feeraha hawla tartanto Eh, intimidationka qasabka iyo deagajuulay waxyaabahan kale iminka ka cabanayna aan hore kugu soo sheegay oo dhami dhammaan waa ahaartito waana werwer weyn insha allahu tacaalaana gebagabada eh, natiijadu inay ku dhamaataan rajayn doonaa si guula oo nabada inaan guulaysanina ilahay baan ka rajaynana horta een, musharaxiintan een, xogayaha ummad een, uu sheegay kulankii u dambeeyey ee ururadii iyo xusbiyadu ay commissionka isugu yimaadeenna waa ay sheegeen annagu waanu caddaynay waxaan ku nidhi kama warhayno een, gundi anshax baa jirta ururka xaq buu u leeyahay dabagal ha lagu sameeyo waxa weeye een, qofka midna wuxuu noqon karaa een, cadaadis siyaasiya oo xukuumadda talada haysa ay saarto ama wuxuu noqon karaa maxaanku idhaahdaye musharax iyo hay-adaha nidaamka sharci dejinta maxaanku dha- ay isku qabsadaan masalan biliiska oo kale xiliyada ololaha oo kale kaa waxaanu ka taagannahay ayaantiina aanu u sheegnay ayna caddayn waayeen iminka sida uu xogayuhu u sheegay uu yidhi waanu gudbinay waanu kasii dabagelaynaa waanu arkaynaa waxaanu ku nidhi musharaxiinta ha la keeno cidda ku samaysay een, deelqaafka ah sidaanaan u aaminsanayn kuwayaga in lagu xadgudbo ayaanaan u aaminsannahay inaan kuwa kalena lagu een, lagu xadgudbin arrinta laakiin meesha taalla waxa weeye doorashada imika waxay maraysaa meel gebagaba ah waxay maraysaa meel aanu isla soo waafaqnay xeerarkii anshaxa ee aanu ku wada dhaqmaynay waxa aan leenahay meel aanu u kala ashkatoonno oo ah guddiga anshaxa iyo commishonkii doorashada maxaanku idhahda ee hagaayay marka anigu waxa aanu qabnaa xusbi ahaan inaanay iminka hadda u baahnayn halkii confusionka laga gelinaya anu waxaan usoo tafaxaydanay annagoo xusbalxaakin ah inaanu xeerkii furno ururana lala tartamo qoladii odhan jirtay ucid iyo udub iyo kulmiya xuurta ku haysta markii arrintii la furay een, waxa aad arkaysaa inaanay iyagu een, ad- een, damaca siyaasiga ahay leeyihiin inaanu weyneyn waxaad ku arkaysaa shan iyo toban urur siyaasadeed bay fureen hadday bahashu ka dhab tahay waxay furi lahaayeen laba ama waxay furi lahaayeen saddex ama waxay furi lahaayeen mid labadii hore laba daafta soo dhigo oo la daadega dabadeedna xusbiye qaran oo dalkan ka taliya ee noqda waxa iminka maxaanku idhahda bahasha biyodhiciye annaka maaha iyagaa biyodhici waan gartay markaa een, een, kelmadda een, calina aan siiyo Een, horta mid eh, anigu ku dambaabi maayo xogogaalla waanahay xukuumad isu dhan oo ay ka go-an tahay inay u hiiliso xusbul xaakimka oo sidaa wada raba oo u shaqaynaya oo ku dadaalaya aniga ima muuqato haddii ay cidi taageersan tahayna qaar baa taageersan qaar kalena ururo kalun bay taageersan yihiin oo aniga taasi werwer weyn een, iyo baqdin weyn midna igama hayso midna waxaan ka tixraacayaa baqahan laleeyahay cid baa laga qaatay Ee, ururadan waanu naqaanaa power basekoodaanu naqaanaa halka ay salka ku hayaan baanu naqaanaa halka ay reeraha ka yihiin baanu naqaanaa marka ee, ururana baqogeliya runtii annaga imika ee, urura baqogeliya ee, ma jiraan laakiin widu maqaraya annagu laba xusbi qaran baanu ahayn kala caban mayno kulmiye waayo shalayba udub baa haystay oo haddii wasiir ololeynayaanna way ololeyn jireen oo dee waa tii teedii xataa haddayna yidhahdaan baabay dee ku gar leeyihiin oo iyaga annagu eedeer mayno laakiin waxaan qirayaa shanta ururee nagu soo biiray inaanay sinnayn
wasi usinayn inaanay u sinayn sinaba oo qaar ay hantidii haystaan ururka maanta baarlamaan la isagoon sooba bixin baarlamaanadu waa- waa waa xildhibaano qaran waay golo qaran bay ka tirsan yihiin wuxuu ururku yeelan karaa xildhibaan marka dee uu xisbi qaran yeesho goluhuna waa golo qaran ee xildhibaanku waa xildhibaan qaran maanta sii leh baarlamaan sii leh ee resourcekii hantida gacanta ku haya iyo nin iska dadaalaya oo waxoogaa isugu tegay inaanan idhaa way siman yihiin oo ma eh, dee, ma orata.
n aan siiyo anoo kelmad weydiin doonaa n ummadan kelmada wadani aan kelmad siiyo Aan horta sidaa cali gure sheegayo dee waa runtiisu anuba waxaan qabaa inaanay ururada shanta soo kordhay aanay sinayn oo aanay u sinayn een, sidaa u sheegaysa ka duwan waxa weeyaan ururka wadani waa urur qaran maaha urur qabiil urur qolana maaha urur qof leeyahna maaha ururada kale i don't know waxaan u qiyaasi karaa inaan de sida um- eh, eh, eh, eh, ururka wadani uu ugu balaahsan yahay dhammaan gobolada dalka iyo degmooyinkiisa aqoon-yahankiisa siyaasiyiinta dadka ee beelaha kala duwan kasoo kala jeeda aanay u dhammayn oo ay eh, dhinacyo badan ka laangarhaynayaan hase yeeshee urur siyaasadeedka wadani uu yahay mid buuxiyey asbaabihii ururnimo lagu noqonayey asbaabihii xisbi qaran lagu gudbaayey asbaabihii uu kala duwanaanshaha uu sheegaya caliguri anu waxaan u arkaa inaan ahay mid kala duwanaansho soo dhaweysasho wadani oo xukuumadda ay jirta aanu ahayne ay tahay kala duwanaansho ay bulshada reer somalilan ay iyagu kala doorteen ay soo dhaweysteen urur siyaasadeedka wadani iyo hanaankiisa geedi socod ee siyaasadeed taasay ku kala duwan yihiin baan odhan karaa waxaanan aaminsanahay dee eh, in dadka la yidhaahdo en, isku reernimo oo masalan wasiirka daakhil oo kale la yidhahdo dee cabdiraxmaan erre isku reeriyin lagu eedeeyo uu u ololeynaya nusqaan nusqaan bay dee tahay taasi maana dhici karto waxaana waxaana jecel weliba ka raali gelino eh, xubnaha hadda lasoo hadal qaaday magacyadooda waxaanse sheegaynaa in reer waliba uu u qeybsan yahay inta urur iyo xisbi qaran ee waddanka Waan ka jirta gartay, waan gartay.
oo aan lagu odhan karin meel heblaaya reer hebel uu ku jiraa ururkoodiio wasiir hebel oo xukuumadda ka tirsan ayaa ururkaa u heliya marka anigu waxaan aaminsanahay inuu hogaansanaanta xeerarka doorashooyinka dalka la tixgeliyo in ilaalinta een, ee, dhammaystirka anshaxa doorashooyinka la- la la ilaaliyo in la soo dhoweeyo anaga urur ahaan cid kasta oo bulshada reer somalilan ah oo damac siyaasadeed leh oo jecel ina urur siyaasadeedka wadani kusoo birta gacmo furan kusoo dhaweyno inaan dham aakhirkana gebagabada ku qanacno go-aanada ka soo baxa komishinka doorashada hortan iyo taas waxaynu iska noqonaysaa un- waa un sida barbaganda iska hooseeya marka dee loo eego haddaad tidhaahdo anay gobolladii igu dhan yihiin waayo ururkiibaaba xisbi ku noqonaya ugu yaraan boqolkiiba labaatan eh, inuu haysto kalsoonida gobol walba markaa kabacdi bay imanaya markaa nina qabiilkeeda ah ama jilibkeeda ah dhammaan shanta gobol ee somalilan cidda wada degta ama cidda buuxisaa waa idee minis halkaa waxay kaa tusaysaa in lagu wada jiro iminka structureka ummadda markaad eegto ay gobol kasta iyo region kasta aqoon-yahanadoodii ugu sarreeyey een, ayaa dee een, ku jira ucid iyo maalan ummaddu meelahay wadaagaan wax kamid a ururada kale kaga duwanyiin structurekooda way sii dhammaystiran si khilaafba looga hortago xataa murashaxiinta madaxtinimada dalka labadooda way sii dhammaystirteen marka ilaa golaha xogeyaashaan leenahay waa sidan qaranku u dhisan yahay gobol walba iyo degmo walba een, markaa ma jiro urur waxaana taa kala reebi doona oo finalka ay ku cadaan doontaa waxa weeyaan doorashada murashaxiinta maanta ee gacanta aan ku haynaa ururka ummaddu haddii uu noqon waayo ka koowaad waxaan filayaa inaan anigu xitaa saacadda saacadda shaashada ku eego
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxa ay nagaga eeg barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay arrimaha doorashooyinka somalilan iyo aragtiyaha qaar ka mida ururada iyo xisbiyada ka qaybgelaya wayna mahadsan yihiin martida ay nagala qayb gashay oo kale ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna ah afhayeenka xisbigaas maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ahna afhayeenka xisbiga ucid cali maxamed yuusuf afhayeenka ururka wadani xildhibaan ibraahim mahdi buuba iyo xogayaha ururka ummadda naasir bedel ismaaciil